جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xildhibaanada golaha dawaaqiida ah ee ku mowqifka ah murtad axmed madoobe ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad garguurte xilli uu sii xogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa aqbalay magacaabista madaxweynaha cusub ee itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda dagaalka ah ee dalkaas wilaayaadka islaamiga ah jubbada dhexe iyo bakool ayaa mashruuca dhanka kubcinta xoolaha la dhaqda u sameeyey xoolodhaqatada ku dhaqan degmooyinka bu'a leh iyo rab dhurre ee wilaayaadkaas maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xildhibaanada golaha dawaaqiida ah ee ku mowqifka ah murtad axmed madoobe ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad garguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta anas al ansaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli ay cirka isku sii shareerayso khilaafka u dhexeeya hogaamiyaha kooxda ridada iyo maamul goboleedka isku magacaabay jubbaland ayay xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda oo la safan axmed madoobe eedeyn kulul u jeediyeen xasan gurguurte maxamed cumar caananug oo ka tirsan xildhibaanada dawaaqidda kooxda ridada ayaa taageeray mowqifka uu axmed madoobe ka qaatay shirka ka socda villa soomaaliya islamarkaana uu ku mucaaradayo muddo kororsiga madaxa ridada uu damacsan yahay caananuug ayaa ku eedeeyey xasan gurguurte in mar weliba uu jahwareerinayo madaxda dowlad goboleedyada isagoo u sheega in uu ku mashquulsan yahay dagaalka ka dhanka ah shabaab almujaahidiin wuxuu qiray in maleeshiyaadka murtadiinta lagu soo jebiyey gobollada dhexe islamarkaana aysan jirin hal goob oo maleeshiyaadka murtadiintu guulo la taaban kara ka gaareen in doorasho qof iyo cod ay kooxda ridada ka qabato soomaaliya ayuu ku tilmaamay in ay yihiin khiyaali iyo riyo maalmeed isagoona u sababeeyey awoodda mujaahidiinta ay sii bulaalayso wuxuu carabka ku adkeeyey in dagaalkii uu xasan sheekh iclaamiyey uu ahaa boor isku qaris uu ku doonayo muddo kororsi sida uu hadalka u dhigay waxa la yidhaahdo qof iyo cod aa dhacaya teeramka soo socda iska daaya midka xiga hata ma dhacaya waxaan u fogaynayaa wuxuu waxay u baahan siyadaba in laga shaqeeyo madaxda meeshaan markay soo galaan wadanka waa ka shaqaystaan horta uma shaqeeyaan hortaas waa inaad ogtaa daywan markii la yimid maxaa looga shaqayn waaya waxaa la yidhi shabaab alaadaa lala diriraya galmudug aan kasoo bilaabaynaa waxaan tegaynaa hirshabeellaan tegaynaa inkaas horta aan dhameeyo hirshabeellaa la aadaya galmudugaa la aadaya xaggaasaan aadaynaa hal gobol hal isteed oo shabaab laga soo nadiifiyey caawa ma ii sheegi kartaa waxay sheegtaa haddee anagu ma joognaba anagu maraykan maa joognaa aduu hadda xageed joogtaa soo muqdisho ma joogta isteed laga soo xoreeyey oo shabaab laga soo nadiifiyey oo caawa aad sheegi karta ma jira galmudugaa laga bilaabay madaxweynaha markuu yimid wuxuu yidhi galmudugaan ka soo bilaabaynaa hirshabeelle shabaab waa baabi'inaynaa galmudugtiiyay joogaan dagaal qabiilaana kasii socda weliba ayagiioo jooga haddana dagaal qabaa'il oo kas tuulo aan lagu dirirayni ma jirto hadda wax ka dhacaya elaboorka cagud waaqa inuu xirnaayo adigaa markhaati iga ah dagaal qabiil uu xiran horta shabaab uma xiran inkaadi dagaal horta qabiil uu xiran yahay may garanaysaa shabaabkii waa joogaan hirshabeelle horta shabaabkii waa joogaan hadda coos weyne shalay dagaala ka dhacay inaad ogtahay in kale ma aqaan meelaysan joogin ma jirto marka doorashada qof iyo codka la sheegaya ma vil soomaaliya ka dhexaysa golaha dawaaqidda waxaa ka dhex bilowday isxulufaysi ay ku kala safanayaan xasan gurguurta iyo axmed madoobe kooxda ridada ayaa qaaqlayaasha baraha bulshada lacaga ku siisay in ay caayaan madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland waxaana arrinkaasi cambaariyey wasiirka warfaafinta maamulka uu fadhigiisu yahay kismaayo mar kale xildhibaan caaninuug ayaa qiray in kooxda riddada ay waddo ololo warbaahineed oo lagu dhaleeceynaya axmed madoobe wuxuuna falkaasi ku sifeeyey mid xaaladda sii adkeyn kara
horta marka ugu horeysa waxaan rabaa eh, warbaahinta madax bannaan iyo dadka caanka ka ah baraha bulshada madaxweyne la caayo iyo qof mas-uul oo la caayo oo lacago lagu bixiyo horta macno ma samaynayse madaxweyne hal doon ah ee inta jubbaland ka soo tegey meesha yimid war sidaana xal u arkaa yidhi imaaraadaad tahay iyo etoobiyaanaad tahay in lacago lagu qaybiyo macno ma samaynayse lacago lagu qaybinaya waxaan waa ognahay fariinta hal meela laga dirayaa war waxaa la yidhaahdaa inaad mataqaana gacanna xal ku raadiso gacanna aad wax ku caysid xal kuma noqotee ee, caayada wax bay sii kala fogeysaa waxbay soo soo dhaweysay fariintan u diray horta waxaa waaye dadkan abaabulan oo aan aaminsanahay hal meel in laga soo abaabuloyo dadka caynaya shalayna lafta gale inay caynayaan maantana axmed caynaya horta ha iska daayaan madaxda way ogtahay ha u sheegaan dadkaas runta meeshay ka abaabulan yihiin waa yaqaanaane haddayse ayaga- ayaga abaabulkooda aysan qayb ka ahayn madaxa maamulka shaadala dirirka ee jubbaland ayaa iskaga baxay shirkii ka socday magaalada muqdisho wuxuuna isagoo caraysan dib ugu noqday magaalada kismaayo oo la filayo in uu ku qabto shir jaraa'id mahadsanid anas faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe yaasir moxamed ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan oo qaraxa ka fuliyeen deegaanka shalambood oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay goob fariisan u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dhawaqa qaraxa si adan looga maqlay gudaha iyo duleedka deegaanka shalambood saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ee tiqriga wilaayada shabeellada hoose waxay noo xaqiijiyeen dhimashada hal askari oo murtad ah iyo dhaawaca saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada dhexe waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka xawaadley ee hoostaga degmada balcad weerarkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu ku dileen afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah waxayna ku dhaawaceen sagaal askari oo murtadiin ah iyagoona nolosha ku qabtay hal askari oo murtad ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu howlgalkaasi ku gubeen doon sahay u siday maleeshiyaadka riddada dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamaase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana jira khasaare kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi howlgallada mujaahidiintu ka kala fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa qayb ka noqonaya howlgallada iyo weerarada ka dhanka ah cadowga allah mahadsanid yaasir baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa aqbalay magacaabista madaxweynaha cusub ee itoobiya xili ay kasii darayso xaaladda dagaalka ah ee dalkaas nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in kala fadhiga afraad baarlamaanka xabashida ay ansixiyeen in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee waddanka iyagoo isku raacay madaxweyne cusub in la yaqleelo afhayeenka baarlamaanka xabashida ayaa gabagabadii kulanka ka sheegay in cod aqlabiyad leh lagu meelmariyey madaxweynaha cusub ee Itoobiya kaasoo uu soo magacaabay Abiy Axmed Taye Taska Salase oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay madaxweynaha cusub ee Itoobiya iyadoona ay xilkaasi weysay Sahle Work Zewde oo lixdii sano ee lasoo dhaafay ahayd madaxweynaha magac u yeelka ah ee Itoobiya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in gaal Abiy Axmed uu sameeyey dhoolato siyaasadeed oo uu ku sii kala qaybinayo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada madaxweynaha cusub ee la magacaabay iyo midka la caslay ayaa labaduba ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada ee kacdoonka culus uga soo horjeeda nidaamka abiy axmed waddanka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda ka ah magac u yeel waxaana mar walba soo magacaabaya ra-iisul wasaaraha kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan dhanka kale sida lagu soo waramayo saacadihii lasoo dhaafay dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic sagaal ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka etoobiya dhulgo-an ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka awash ee fentale oo qiyaastii boqol lixdan iyo shan kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya dhulgariirka waxa uu saameeyey dhul gaaraya toban kilomitir waana sida ay tibaaxayaan xogihii ugu dambeeyey ee ay soo gudbinayaan warbaahinta gudaha Itoobiya ilaahi hadda lama soo warin inta uu leegyahay khasaaraha nafeed ee dhulgariirkaasi ka dhashay balse waxa uu burbur xoogani soo gaaray inta badan dhismayaashii ku yiilay deegaanka dhulgariirka oo ka dhacay dhulgo-a ku dhuftay dalka etoobiya ayaa qayb ka noqonaya silsilado dhulgariiro ah oo saacadihii lasoo dhaafay sidan oo kale ugu dhuftay waddamada kanada iyo maraykanka etoobiya ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa meelo kala duwan oo dalkaasi ka mid ah ka dhacayay dhulgo aan horey loo arag oo galaaftay nolosha in ka badan saddex boqol oo ruux mahadsanid abushiiba wilaayaadka islaamiga ah jubbada dhexe iyo bakool ayaa mashruuc dhanka kubcinta xoolaha la dhaqda u sameeyey xoolodhaqatada ku dhaqan degmooyinka bu'aale iyo rabdhure ee wilaayaadkaas aan ku horumarno degmada bu'aale cabdiwahaab bukhaari ayaa warbixintan inooga diyaariyey barnaamijka la magacbaxay kobcinta waa mid ka soo dhalaalay maskaxda hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkiisuna yahay in sanad kasta sakada xoolaha nool ee loo qaybiyo dadka masaakiinta ah si gaar ah wax looga siiyo dad laga soo xulay degmooyinka iyo deegaanada islamarkaana loo gacangeliyo tiro xoolo ah si sannadaha ugu sokeeya uu qofkaas uga maarmo sako dambe inuu qaato islamarkaana u noqdo qof isagaba sakada laga qaado maktabka diiwaanka sakada ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday mashruucan kobcinta waxaana ka faa'iiday dad fara badan markan waa degmada bu'aale waxaana tiro dad ah la siiyey xayn xoolo ah mid kasta oo ka mida dadkaas waxaa ku hagaagay qaarkood toban neef oo lo ah halka kuwa kalena ay ku hagaageen soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay mashruucan kobcinta ee ka qabsoomay degmada bu'aale ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus magacayga halkaan joogo waa magacaydu maxamed wehel kuulow magaala bu'aala maxaa ka socda xoolo maaragtay oo islaamka la siinaya ilahay kumaas islaamka na siinaay waan gartay waayo qaybta kobcinta xoolaha sakabaadkaa lagu siiyey qaabka kobcinta maaragtay kaabaadkan lii siiyey waan gartay maxaa lagu siiyey marka ariga ama lo maya toban neef oo lo eh waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal maanta waxaan joogaa meelihii walaalaha zakad ku qeybanayeen magaceygana waa caliirow xasan maanta waxaan joogaa degmada bu'aale meesha walaalaha xoolaha ugu siinayaan joogaa alxamdulilah ilaahay mahad iskale uma alxamdulilah hadda jeer ilaahay mahad usugnaatay kadib walaalaha mujaahidiinta mahad usugnaatay maaragtay toban neef loo aliisay maanta waana ku faraxsanahay boorow cabdi maxamed waxaan joogaa bu'aala xoolaa laysiiyey allah ku mahadsan farxaadaan joognaa maanta marka wadaadaha gacantooda kor allah ka dhiga gaalada allah naga reeba marka insha allahu waan u duceyni annagana siyaada iyo barka allahna siiya inay saka nagala qaadaan rabnaa jaamac xaaji ibraahim shuuriyo maanta maxaan joogaa ridiido umada bu'aalana ka tirsan yahay islaamkii baana ii yeeray si wanaagsan ilaahay kheyr ha siiyo si wanaagsan bayna xoolo igu siiyeen soddon iyo shan ari baa la i siiyey allaha ii barakeeyo ayakana allaha barakeeyo xaggee lagaaga yeeray markaad xagee liiga yeeray waraha dhowley waan gartay waraa dhowley diganta haa waan gartay bu'aalaa ii yeertay maadaama soddon iyo shan neef oo xoolaha kobcinta sakada lagu siiyey bal sanadkan sanadkiisa maxaa kuu qorshaysan maxaad ii qorshaysan inuu ii gaaro ilaa lixdan ilaa toddobaatan ilaahina ii barakeeyo oo marka adigana saka aad ka bixiso anigana sika aan ka bixiyo anigana sika aan ka bixiyo oo walaalahay aan siiyo dadka loo soo xulay inay ka faa'iidaystaan mashruucan kobcinta ayaa ah dad laga soo xulay deegaanadooda islamarkaana ay sakada ku baxdo iyagoo ballan qaaday in xoolaha la siiyo aysan iibin doonin ee ay dhaqan doonaan si sannadaha ugu sokeeya ay uga baahi baxaan sakada islamarkaana u noqdaan saka bixiyayaal insha allah mahadsanid bukhaari markan iyo degmada rabdhuure ee wilaayada bakool iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool ay ka socdeen qaybinta sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaas oo nasiib u yeeshay xoolo isugu jira geel iyo ari markan wilaayada ayaa bilowday qaybta kale ee kubcinta dhaqaalaha taas oo qoysas fara badan ay ka faa'iidaysanayaan waxaana qofkiiba loo qoondeeyey lana siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka kuwa kalena ay heleen min shan neef oo geel ah munaasabad ka dhacday degmada rabdhuure ayaa qoysas gaaraya ilaa lix qoys ayaa afar ka mid ah qoysaskaasi waxaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka laba ka mid ahna ay heleen min shan neef oo geel ah markii ay la wareegeen xoolahaasi ayaa iyagoo aan farxadooda la qiyaasi karin la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus maxamed gaasin yaxli yare deegaankayn hormaraadow degmada sharaftalle mujaahidiinta inguweeren walaaladay hoobaan inguweeren afargeermad iyo onaytow waalo oolisi hatu kor nasiibkayn ilaahay makuweelna geeka nasiibkayn ilaahay kuweeli dadkii masaakindaha ee degmada hoostee ka noolayahay ilaahay lanki laaku gaadin barakaay uneena ilaahaynin barakaay lanki hagaadin ajartsayilalaaba allukusii abaalmarintiyo ilaahay adduunye aakiraab allukusii gaalada ilaahay noelisoogda noojibi muslimiinta galantiyo korallaka weela maaye maad maanur hasno huseen yarleere deegaankana ha ku bahayna ha ku tabayna la galayo ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta meelalaha inkuweeri degmada rabdhuur iyo kooy walilaha inkuweeriba ma ogayne madiana kooyda shanhalaad ilaahay ambarsi adgeysa kawaada yalisi geeka inbilaaw ee masaakinti wadanka ka noolaytiyahaay ilaahay ka mahadsan ilaahay wiinahay waahidkahay anin wal inkuweel ani ana dhagaalaysado zekadin zekadiyeyba anina marka ele jare hool la ogaada taasa rajeeya ilaahay wiinahay intii laha ku qaaday hoolajo marka ele jare andeerino laha ku qaadi ilaahay wiinahay moorada anka fogaay anti ha ku qaaday mujaahidiin ana ilaahay wiinahay ku tabaabi gaaladana allihii ku jibi magaaga idin ifriyi imbidali ere deegaankan kukoyilagaleele ere degmadayni rabdhuuru alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayang mahad eliyey ilaahagayna abuuri ang mahad eliye walil isyay geeg hasafare salaadi hasafare inta koy rabdhuuru koy irin sodon ishangneef eh ilaahay ang mahadsan mujaahidiinta ang mahadsan hatu kahor maha i marn an o zekil inka weyraw koy intaas intuk wedoy liiguraw inkow kolba ilaahay ka mahadsan muslimiintii laha ku qaaday gemaridi oola ilaahay zakaada korsho ka weelay laha ku qaaday muslimiinta baanayti labku dhiibina ilaahay ka mahadsanyoon ilaahay walaayidin barakaay aakhir miisaanka adlanka kab irinka geegil isi may ku rajeey inaan ilaahay iin barakaayo zakada zakadiye baana zakabi ilaahay hoob iin barakaay ilaahay iin barakaayay mujaahidiintan ma inka do-ay ilaahay ini gaaladi ibi muslimiinta gaalantiyo kor allaka weel ilaahay barakaay maalmaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa insha allah goobo kale oo laga qaybiyey xoolahan oo wilaayadu ay ugu talagashay in lagu kubciyo dhaqaalaha dadka danta yar si ay uga mid noqdaan xoolodhaqatada ku nool deegaanada wilaayada kuwaas oo sanad waliba bixiya sakada xoolaha nool ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladan oo magaceedu yahay islaaxul mujtamac shacaarna looga dhigay ajiibu daaci allaah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka nasrudiin ee hoostaga magaalada ceelbuura waxaa dowladani ka faa'iidaystay ilaa afar boqol iyo lixdan ruux oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan macallimiinta odayaasha ganacsatada haweenka gaadileyda iyo dhallinyarada waxayna dowladani socotay muddo bil ah munaasabadda lagu soo xirayay dowladani oo ka dhacday gudaha deegaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka kuwaasi oo soo dhoweeyey dowladda islamarkaana wilaayada ka codsaday in loogu soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah waxaa aada u mahadsan walaayada islaamka oo juhdi badan ku bixisay sidii dowladdan loo qaban lahayo dadkan waxaan loo fahansii lahay wixii aan wax aqoon ayadaasna waa uga mahad celinaynaa maktabka dacwada oo asaguna rub ahaantii aada u dadaalay oo juhdi badan ku bixiyey oo culummo madaalayaal la soo diray oo haddii ilaahayna aada looga faa'iiday mahad guud ayaan soo jeedinaynaa
hal bil oo dowra ayaa noo socotay alkabirna way dhammaatay insha allahu tacaalaa diinta ayaana loo faa'iideynayay dadkii oo loo faa'iideynayay ilaa dad oo shan boqol oo iyo daadici gaarah ay ahaayeen ayagu intaa way faa'iidaysanayeen waxbaana laga fahmay diintii way macaaneed haddana way noo sii macaanaatay oo waxbaa laga fahmay waxaan marka codsanaynaa walaayada inay nagu garab gasho meelaha dhiman in la gaarsiiyo inay nagu garab galaan annaganu ka odayaal ahaan waxaan ka garab qaadaynaa oon garabkooda la istaagaynaa hiil iyo hoo waxay nooga baahan yihiin ayaan la garab istaagaynaa intaas kadib waxaa sidoo kale idaacadda islaamiga ah ee andalus ula hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka nasrudiin kuwaas oo ka warbixiyey dowladda u socotay muddada bisha ah iyo duruusta ay ku qaateen anoo afka macallimiinta deegaanka nasrudiin ku hadlaayo dowro bil ah oo noo socotay dowladaas oo magaceedu uu yahay islaaxul mujtamac shacaarkeedana uu yahay ajiibu daaciyallaah dowladaas waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynay maanta waxaan u taagnahay meeshaan inaan ka hadlo dowro noo soo socotay muddo bil ah taasoo aan ku soo qaadanay kitaabo wax fara badan kitaabadaas ay ka mid ahaayeen kitaabka silaaxul mujtamac tafsiirka qur-aanka kariimka iyo atarbiyat alislaamiya sida alcaqiida alfiqi asiira aladkaar iyo xijaab almar'ati almuslima macalimiinta waxaan ugu mahad celinayaa in badan sida quruxda badan ee waxna soo bareen macalimiinta waxaan ka codsanaynaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba inay noo sii wadi doonaan waxbarashada وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه على قولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لا يحل ما بنانه لمسلم روح مسلمة أن يهجر إنه كهجر أخاه ولا الكيس فوق ثلاثة ليان سدح مالين وحكبت التقيان أي كرمان فيعرض أوجست هذا كان ويعرض أوجست هذا كي كان وخيرهما وحان خير بدن الذي كي يبدأ بلا بالسلام سلامته dowradan diiniga ah ayaa qayb ka ah dowlad si taxna ah uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada u qabanaya maktabka dacwada ee wilaayada oo dardargeliyey wacyigelinta iyo waxbaridda bulshada mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu